بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبع هداه أيها الإخوة والأخوات يسر إخوانكم في منهج أونلاين أن يقدم لكم هذه الخطبة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون والآن نترككم مع الخطبة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان احسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد فيا عباد الله ولا ليال إلaahay سubحaanaهu وataعaalى nicamkaa u ina siiyey ee ah bisha ramadaan ee barakaysan allahu inagu galladaystay soomka maalinteeda iyo salaada habeenkeeda waa nicmo qaali oo weyn walaalayaal ilaahayna subxaanahu wa tacaala in loogu mahadnaqo ay waajib tahay lain shakartum la asiidannakum walain kafartum ina cadaabii la shadiid haddaad ii mahadnaqdaan waan idiin siyaadin haddii aad ka gaalowdaan nicmadayda oo dafirtaanna cadaabkaygu waa mid kulul buu rabbi yidhi jalla fii culaah walaalayaal qofka ilaahay uu ku manaystay ee uu waafajiyey soomidda bisha ramadaan ilaahayna uu ku gaadhsiiyey caafimaad iyo nabad habeenkeedana alla uu waafajiyey qiyaam iyo inuu la yimaado sara joog waa nicmo weyn nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa u yimid nin wuxuu idhi rasuulkii allow waxaan qirsanahay an laa ilaaha ila allah waannaka rasuulu llah ilaa xaq lagu caabudaa inaanu jirin ilaahay mooyaane jalla fii culaah adiguna inaad rasuulkiisi tahay baan qirsanahay salaadaydana waan tukadaa soomkaygana waan soomaa habeenkiina waan sara joogsadaayo waan salaad markaa ayaan u kacaa markuu nebiga calayhi salaatu wasalaam sidaa ku yidhi wuxuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam intaa ruuxa sameeya wuxuu taagan yahay darajata sidiiqiin wasaalixiin dadka sidiiqiinta ah ee ambiyada ku xiga darajo ahaan iyo dadka saalixiinta a mansiladoodu taagan yahay baa nebigu yihi sal ly slam taasaa lagu gaadhaa darajata sidiiqiina wasaalixiin waa nicmo aad u weyn qofku inuu qiyaamu leyl iyo taraawiixda aad ugu dadaalo bisha ramadaan saddex goor baa nebigu ku sheegay dembidhaaf saddex xaalo oo kala duwan oo ramadaan dhexdeeda ah wuxuu nebigu yihi sal allahu alayh wasalam man saama ramadaana iimaanan waxtisaaba ufira lahu maa taqadama min dembih qofkii ramadaan sooma isagoo ilaahay rumaysan oo ilaahay ajri kaga doonaya waa la dhaafaa dunuubtiisa wixii hore xaaladda waxa ku soo arortay dembi dhaaf wuxuu nebigu yihi man qaama ramadaana iimaanan waxtisaaba ufira lahu maa taqadama min dambih qofka habeenka ramadaan salaad u kaca ee la yimaada qiyaamuleyl ama nis dambe ha ka tukado ama nis hore ha ka tukadee ee la yimaada taraawiix iyo qiyaam isagana waa loo dha isagoo ilaahay rumaysanoo ajri ka doonaya isagana waa laga dhaafaa dembigiisa wixii hormaray xaaladda saddexaad iyo dembidhaafka saddexaad ee bisha ramadaan ku soo arooray dhexdeeda waxa weeye in nebigu yidhi sala allahu calayh wasalam man qaama laylata alqadri iimaanan waxtisaaba ufira lahu maa taqadama min dambih leylatulqadriga si khaasa buu nebigu u sheegay ninka habeenkaa leylatulqadriga ah istaaga ee waxa weeyaan isagoo alla rumaysan ajrina dalbaaya salaad iyo cibaado u kaca ee allah u waafajiyo dembigiisa hore waa laga dhaafabaa nebigu uri sal lay slam bisha ramadaan dhexdeeda ayaa saddex goor dembidhaaf ku soo arooray axaadiiu dhammaantoodna waa saxiix qaarkoodna waa muttafaqun calayh xadiidka dadka qaar aad u deliishadaan ee ramadaantu markay soo gasho masaajidada aadka loogaga wacdiyaa ee yidhaahdaan in rasuulku yidhi tobanka hore waa dembidhaaf tobanka dhexana waa naxariis tobanka dambena waa cidqi iyo ka horey naarta laga xoreeya isagoo xadii nebiga ka ansaxay maaha caleyh salaatu wasalaam kamuu ansaxin nebiga xadiidkaas aad baa dhegeenna uu ugu badany laakiin saxiix maaha daciif xadiidka nebi maxamed kama sugna caleyh salaatu wasalaam xadiidan baa rasuulka ka sugan nebigu dembidhaaf uu inoogu sheegay soomka ramadaan idilkiiba toban toban isagoon lahayn min awal yowm ilaa aakhir yowm ruuxa u sooma ilaahay daraaddii ilahay dembidhaafkaasuu siinaya subxana wa tacaala wixii hore o dhan baa laga tirtiraya wuxuu nebigu inoo sheegay sala allahu calayh wasalam aadaab iyo akhlaaqiyaad laga doonayo qofka soomani inuu la yimaado aadaab akhlaaqiyaad laga rabo ruuxa soomani inuu la yimaado aadaabtaas inay dad fara badani waxaa laga yaabaa muslimku inuu ku dadaalo soomani wixii soomkiisa jabinaya inuu aad iyo aad isaga dhowro ama waxyaalaha iska caanka ah ee la yaqaan ee soomka buriya inuu iska ilaaliyo laakiin waxaa laga yaabaa wixii soomka kabaayey ee darajadiisa kor u qaadaayey ee aadaab iyo akhlaaqiyaad iyo sunan ahaa inuu ka mooganaado ama uu sahwiyo iloobaa laga yaabaa aadaabta qofka sooma waxaa ka mida inuu laqwiga iyo dhacdhaca iska ilaaliyo biayi noocihi wa ashkaalihi noocuu doona ha noqdo biayi anwaacih waashkaalihi inuu ka fogaado waayu nabigu wuxu uhi alayh salaatu wasalaam man lam yadac qawla azuuri walcamala bih falaysa lilahi xaaja fii an yadaca طacaamahu wa sharaabaha qofka aan iskaga tegin hadalka kiisa laqwiga ee dhacdhaca ah iyo kiisa xun ilaahay baahi uma qabo inuu ka dheeraado oo uu iska daayo yanaa waxa weeye cunno iyo cabid cunno iyo cabid muhiim ma ah waa inuu laqwigii iska ilaaliya laqwigu sideedaba ma banaana fii ramadaan oo fii hayri ramadaan laakiin ramadaan waa bil khayr badanoo waa aakad way adagtahay ka tegidiisu waayo culammadu waxay dhahdaan zamanka iyo makaanka yanaa fadliga lihi camalka lagu sameeyana saamayn buu ku leeyahy calaa sabiili miaal salaada xaramka lagu tukada nebigu wuxuu inoo sheegay inay boqol kun oo salaadood ka fadli badan tahay oo lagu tukado meelaha kale marka masjidka nabiga laga reebo sal ala alay wasalam oo masjidka nebigu isagu kun buu ka fadli badaya masaajidada kale salaada xaramka lagu tukadaiyo salaada masjidka nebiga lagu tukadana salaada xaramka lagu tukadaa masaajidka nebiga boqol jeer dheer laakiin masaajidada kale mar hadduu ka rasuulku ku dheer yahay xaramkuna boqol kun buu dheeriyay waxay u dhigantaa miat alf salaa fadliga waxaa keenay makaanka iyo goobta sidaa daraaddeed dembiga lagu sameeyaa fii makana aad buu u adag yahay oo ilaahay qur-aankiisa waa ka ku yidhi waman yurid fiihi biilxaadin bidulm nudiqhu min cadaabin aliim qofkii la doona ee lakula yimaada xaramka dhexdiisa ilxaad iyo inuu shareecada ku xadgudbo ama dulm iyo gardara la yimaada cadaabkul baan dhansiinaya bu ilahi subxana wa tacaala waayo waa muqadas zamankuna waa la mid marka ramadaan waa zaman musharaf mukaram ah waa zaman fadli leh waa xilli ilaahay uu sharfay oo bilaha kale alla uu ka fadilay dunuubta dhexdeeda lagu sameeyaana way ka culays badan tahay sida camalada wanaagsan dhexdeeda lagu sameeya ay ka mudan yihiin camalada kale marka bisha ramadaan iyo bilaha kale yay iskaga kaa jirin oo amaana iskaga kaa qaldamin iska ilaali laqwigu aad buu inoogu badan yahay xanta inagu badan beenta inagu badan waxyaalo badan oo aan danteenna adduunyateenna aakhira midnaba aanay ku jirno xataa in laga aamusaba wanaagga iyo karaamada ruuxba ay ku jirto marka shareecadaba aan laga eegin ayuu ruuxu laga yaaba inuu iska dabaasho waana someeye wuxuu nabigu yihi sal allahu aleh wasalam hadduu midkiin soomo ida kaana sawmu yowmi axadikum midkiin soomkiisu markuu yimaado falaa yabsuq walaa yaskhab yaanu fisqi la iman iyo xumaan yaanu qaylin oo buuq iyo codod dheer la iman fain saabahu axadun aw shaatamah falyaqul inii saa'imun ruwaadka qaarkood hadduu ruux la caytamo ama uu caayo ha yidhaahdo waan soomanahay hadduu la dagaalamo ha yidhahdo waan soomanahay laakiin yuu odhanin aan isu soo afurno waa inoo afurka markaasaynu kala bixi doonay hada laa yajuus laakiin waxaa lagaa rabo inaad tiraahdo waan soomanay maxaa culammadu waxay idhahdeen maxaa sidaa loo yidhi waa ta'diibu nafs nafta iyo shaydaanku wanaagga ma jeclaa naftu markaba waxay ku odhanaysaa haddaad tiraahdo waan soomali ad ka baqanaysu ku moodaya calalaqal la ballan calalaqal la ballan horta caawa ha ku ogaado inaad iska celinaysay ta la diidaya waa taasoo waxaa la rabaa nafta inaad xakamayso oo waxay naftu ku leedahay ama shaydaanku leeyahay aanu saamayn kuugu keenin min aadaabi sawm waxaa ka mida walaalayaal qofka sooman aadaabtiisa waxaa ka mid a alikaaru min adikri wducaa inuu ducada iyo dikriga farabadsado ducada qofka soomani waxay ku jirtaa ducooyinka mustajaabka ah nabigu wuxuu ihi alaau dacawaatin laa turad saddex duco lama soo celiyoba saddex duco lama soo celiyo ducada waalidka ilmihiisa hadduu u duceeyo ama uu habaaro waa asiibaysa ducada yanaa qofka madluumka ee la dulmiyey ee lagu xadgudbayna ducadiisa lama celiyo waa maqbuula iyo ducada qofka sooman baa nebigu uri sal slam rawaayo kale xadiid kale nebigu wuxuu ku yidhi halkaa waalidka wuxuu nebigu geliyey ducaau limaami alcaadil madaxweynaha cadaaladda ku socdana habaarkiisiiyo ducadiisuba way kacayaan ducadiisu waa mustajaaba marka saa'imku wuxuu ku jiraa ducooyinka la aqbalay ducadiisu ku jirtaa haddaan aan isaga ducadiisa wax yanaa joojiyo aqbalideeda aanu isago xaggiisa ka iman sida inuu qaraabogoys noqdo inuu waxa weeye xaaraan quuto noqdo inuu ducadiisa aqbalideeda degdegsado yana waxa weeye oo yanaa qalbigiisuu noqdo mid degdegsanaya in laga aqbalo sida inuu ilaahay ku baryo qalbi mashquulsan oo kale asbaabahaasi kuwa ducada lagu aqbalo kuma jiraan ducada way hor istaagaan in la aqbalo asbaabta noocaasi ducadaada in la aqbalo hor istaagaysa marka ruuxii la yimid aadaab adducaa waa asbaab adducaa asbaabtii ducada lagu aqbalayay soomanna ducadiisu waa mustajaaba insha allah sida nebigu inoo sheegay sal allah aleh wasalam sidaa daraaddeed walaalayaal aadaabta sooma qofka saa'imka ah waxaa ka mid ah inuu ruuxu farabadiyo akhriska kitaabka ilaahay maxaa yeelay culammadu waxay idhaahdeen dhammaan diinaha diimaha samaawiga ah towraa injiil zabuur suxufi muusa wa ibraahiim iyo qur'aanka dhammaan waxaa la soo dejiyey fii shahr ramadaan dhammaantood dhammaantood waxaa la soo dejiyay fi shahr ramadaan dhammaan kutubtii ambiyada loo soo dhiibay waa amrun cadiim dadku inta badan waxay dhahan qur-aankaa la soo dejiyay qur-aanka qura maaha jamiic alkutub waxay soo degeen fi shahr ramadaan marka waa bil ka mudan bilihii kale waa inay camalkaaguna uu ka mudnaadaa camaladii maalmaha kale aad qabanaysa bisha ramadaan aadaabta laynaga rabo waxaa ka mid ah muxaramaadka inaynu ka dheeraanno gaar ahaan dadkii balwadda lahaa inay ka dheeraadaan inay ka fogaadaan bishii la rabo inaynu isxakamayno ayaynu suntii iyo qaadkii suuqaqa ku eryanayna waxaad mooddaa nooc min cariigsi inaynu bisha ramadaan iyo khayrka iyo ku cariigsanaynaba oo awal hore kole ayaa lagu iibin jiray kaabadaha kaabadaha guryaha hortooda ayaa lagu iibiya imanka qaadka waxaad arkaysaa dumarkii dhulka fadhiyo gawaadhi saaran oo gawaadhi ku dul iibinaya qaadkii gawaadhi ku dul iibinaya waxaa kastaa dhallinyaradii inay masaajidada galaan ay ahayd ay cibaadaystaan oo suuqa ka saacabatuman botor ciyaaraya botor oo qaadkii meedahaya waa ummad markaad sidaa u eegto waxa weeyaan aad yaxyaxayso markaad masaajidada iyo khayrka eegto iyagoo camiranna ididiilaa ku gelayso waad farxaysa markaad noocaa suuqa tuban eegtana quus baa kugu dhacaysa ummadda noocaa dadkii u soo kacaya yihiin talow cimrigeedu intuu leegaanaya baad isweydiinaysa talow intay sii jiri karaysaa walaalayaal waxaa ka mid a fadaaisha bisha ramadaan sadaqada inaad loo bixiyo nabi muxamed alayh salaatu wasalaam wuxuu ahaa deeqsi waxaanu ugu deeqsanaa bisha ramadaan rasuulka aleh salaatu wasalaam dad badan baa baahan oo markaa dhibaataysan oo waxa weeye danyari haysaa iyo hanti yaraan in ruuxii qof afurin kara kii reer raashin u qaadi kara kii cid biilin karaba kii ilaahay intaa uga ballaadhiyey kii laba ka dhigi kara kii saddex ka dhigi kara ha ogaado inay ugu dhacayso akown aan cidi ka dafirahayn ilaahay baa qur-aankiisa inoogu sheegay jalla fii culaah inuu dadka muxsiniinta ajrigooda aanu dayicin in allaha laa yudiicu ajra man axsana camala ilaahay ma dayaco wuxuu nabiguna inoo sheegay sadaqadiinna ilaahay wuu koriyaa u rabeeyaa ilaahay u koriyaa sida midkiin faraskiisa yar u rabeeya baa nabigu yidhi alayh salaatu wasalaam in acmaashaaf khayrka badana lagu dadaalo bishana aynu uga faa'idaysano adduun iyo aakhira labadaba inaynu uga faa'idaysano walaalayaal waa arrin aad iyo aad muhiima aqul maa tasmacuun astaqfir allah الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار وما ذكره الذاكرون الأبرار عباد الله ولا ليال بشا رمضان وبشا خير كبدل الله إلهي وحنو كبرينا سبحانه وتعالى كو كغني ميسته إن مو قران إلهي نغييلو نبينا صلى الله عليه وسلم جران جرد منبر كيسو نبي فولي جران جرت منبر كنبينا صدق جران جريه تي هوريس مركو نبي فولي وحود آمين تي لبعد مركو عقد صار النبي وحود آمين ti saddexaad markuu agta saar nabigu wuxuu hi aamiin saxaabada wuxuu nabigu u sheegay wuxuu u aaminsaday wuxuu nabigu yidhi markii hore jibriil baa ila hadlaya wuxuu igu yidhi jibriil cidda labadiisa waalid agtiisa ay ku gaadhaan weyni ama midkood ku ag weynaado ean janno ku gelin allaha dulleeyey aamiin dhaho aamiin baan idhi buu nabigu yidhi sal lay slam markii labaadna jibriil wuxuu igu yidhi ruuxa agtiisa lagugu soo qaadeen kugu salliyin allaha dulleeye aamiin dhamaa nabiga lagu yidhi sal lay wasalam anna aamiin baa rasuulku yidhi buu yidhi marka saddexaad nabiga wuxuu yidhi jibriil wuxuu igu yidhi ruuxa ramadaan u soo gasho ay ka baxday isagoo loo dembi dhaafin allaha dulleeyo ee aamiin dhaho aamiin baan igu nabigu sal lay slam sidaa daraaddeed ducada waxaa ducaynaya jibriil aamiin waxa u leh nabiyullaahi muxamed calayh salaatu wasalaam duca la aqbali waaye miyay kula tahay ducadaas waa duca mustajaaba awey rasuulka jibriil baa habaaray nebiguna aamiin buu u yidhi ruuxa isagoo loo dembi dhaafin ramadaan ka baxdo markaa ku dadaal kuwa loo dambi dhaafa inaad noqoto allah inaga yeela kuwa loo dambi dhaafa walaalayaal intaa waxaan raacinayaa yanaa arrin baraarujin ah oo inaan mar walba isku baraarujinana ay tahay waxaynu ogsoonnahay xanuunka dadku aad iyo aad ay u hadal hayaan dhowr jeeroo horena waa ka hadalnay laakiin waa masiibo taaganoo hadalkeedu gu'i maayo ilaahay hayna baalmariyo muslimiintana allah ka korqaado xanuunkaasi walaalayaal waxaa qayladhaan yacnaa ay ka imanaysaa mar walba dadka caafimaadka iyo dowladdaba oo talooyin iyo hadlayslaaliya ah suuqaqeenna markaad eegto waa tacajubaysaa waa xilliyadii carruurta dharka iyo wax loo iibinayayoo marka la afuro haddaad suuqa eegto waad fajacaysaa waxaan kula talin lahaa waalidiinta intay maqlaysa iyo intay daawan doontaba inay ku dadaalaan inta ay ubadkooda joojin karaan ama ay yarayn karaan zaxmadda inay yareeyaan caafimaad ahaan inay u yareeyaan tacab ahaan iyo xataa dhibta ka soo gaadhaysa inay u yareeyaan waa arrin aad iyo aad u adag sida laysku yahay suuqa waad yaabaysa waad fajacaysaa taas waa baaq aan bulshada guud ahaan u dirayooo badbaadada ilaahay baa bixiye aan dadaalno oo wixii ay ku jirto nabadeenna iyo badbaadadeennu aan ku dadaalno shareecadeennuna way ina fartee waqaayada iyo is-ilaalinta inaynu qaadanno dhakhaatiirta laftooda kelmad baan iyagana odhanayaa dhakhaatiirtu aad bay ugu celcelinaysaa war kala durka oo haysu imanno isu dhowaanina haddaad cisbitaaladooda eegtay iyo qudhooda waad tacajubaysaad fajacaysaa dadka sugaya dhakhtarku siday isku yihiin waad yaabaysaa odhan maayaan war midmidhu soo galo bannaanka kala fadhiista marka waxaan leenahay ha noqonina lima taquuluuna maa laa tafcaluun maxaa u odhanaysaan waxaydaan samaynayn kuwa alla yidhi ha noqonine si dadku idinku daydaan idinkaa ummaddii indha u ah oo aqoon u leh waxaan dadku ay ka qaylinayaan iyo caafimaadkane hormood ugu noqda qowl iyo ficil labadaba oo qowlkiina iyo ficilkiinu iskhilaafin waxyaalaha saamaynta yareeyo qofka inay hadalku saamayn ku keeno waxaa ka mid inuu ficilkaagu khilaafo dadku had iyo jeeraale qofka qowlkiisa ficilkiisa la eegaan isagii baa sidaas samaynaya ka odhan dhakhtarkan isagii baa qayiilaya baa la odhanaya muxuu qaad inooga dig isagii baa cunaye hadduuse iska daayo udhaa bahalku waa sunay iska daayo waxa laga dad fara badani inuu saamayn hadalkiisu ku keeno marka dhakhaatiirtana waxaa si guud ugu waaninayaa ilaahay daraaddii iyo naseexo iyadoo inaga tahay waxaa dadka faraysaan ficilkeedana la yimaada xukuumaddana waxaan ku waaninayaa waxaa dadka aad isleedihiin badbaadaa ugu jirta iyada oo aad looga fiirsado aad looga baaraandegay dadka ha soo gaadho oo hadalku yuu iska daba imanin ama hadalladu yaana isburinin had iyo jeeraale dadka bulshadan aynu ka soo jeedno soomaali guud ahaanba waa bulsho dhega adayga asal u leh inagu haddii imika dhaalkaa libaax baa jooga mid baa odhanayaan ayaga iska eg war dadku wuxuu la tiraado yelkadii waynu eegaynaa iska eg waxbayna cuni mayna oon dheerayna buu odhanaya hoosu soo eegaya canaadka canaadku waa waxyaalaha inoogu wacan iminka markaad dhegaysato wararka adduunka soomaali meel kastay joogtay bahalkaasi u asiibay dunidaa waa ku dhacay bahalku waxa ugu badan ee laga ashkatoonayan waxa weeye waanay isdaynayn baa way isu imanayaan way isu salaameen way isbooqanayaan dhega adayg marka dhega adayga waxyaalaha keena waxaa ka mid a inuu qofku xujo iyo dille helo warhaasoo tii dowladdu sidan haddan imika soo darsadan leh waa mid markii horeba marsiya doonayay marka macluumaad saafi ah oo sax ah oo laga baaraan degay waa inay dhegaha bulshadiina soo gaadhaan baan xukuumadda guud ahaan ugu nasteexaynaya walaalayaal nadaafadda aynu guud ahaan ilaalino roobabkii baa da'aya oo roobku had iyo jaraale markuu do-o wax badanna ilaahay waa ku kaxeeya oo odayaashu waxay aad u sheegeen dadka da'dihii waxyaalo badan oo xanuuno badanoo wakhtiyada qaarkood dalka soo maray ilaahay raxmaaduu sheegay buu ku kaxeeyey ilaahay kana weynaga kaxayn doonaa biidni illaahi subxaana wa tacaala laakiin roobku yaanu inoo noqonin mid aynu uga faa'idaysanno wasakda reeruhu markuu daadku maraya islaam waliba gudaafad bay soo raacaysaa xashiishkay keydinaysay toddobaad ayay daadka raacinaysaa guri kalubuu hordhigaya wasakhdii baa uruuraysa waad fajacaysaa meelaha qaar haddaad marto waad yaabaysaa halka istaanka basaska u baxa dumbuluq iyo tootaliyo ay ka baxaan ama istaankii hore berbera waa aragteen siduu roobku u galo mar waluu du'o qurunka halkaa yaalla iyo nadaafad darrida iyo xunuunada ka dilaacaya waad tacajubaysaa dowladda hoosena laba kilomitr wax ka yar bay u jirtaa waxay garan weyday halkaa iska nadiifiyo intaad cagaf gelisaan calaqal marmar dhiga ama laami dhiga wax dhiidhigan dadka ka yareeya intay u jirtana waa aragteen waxaana inamadii u shaqaynayay dadka ku qabsanayaan